Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa lagu qabtay munaasabad lagu abaalmarinaya arday dhamaysatay culuumta shareecada islaamka iyo arrimaha bulshada munaasabada ayaa waxaa ka qayb gala mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug culmowdiin waalidiin iyo marti sharaf kale mas-uuliyiintii goobta ka hadla ayaa hambalyo iyo duco isugu dira ardada waxa ayna ku dhiirageliyeen dadaalkooda laga maarmaanka u ah bulshada sidoo kale waxa ay ku ammaaneen macalimiintii iyo waalidiintii doorka muhiimka kasoo qaatay tarbiyada wanaagsan ee la bara ardada maamulaha guud ee macadka al musbaax ayaa ka hadlay xeerarka ay soo mareen ardada dhammaysatay culuumta shareecada islaamka
hadda waxaa noo fadhiya waa dufcadii shanaad waxaan rabaa halkan maanta qalajibiyaasha in aan xuso cadadka ay la-eg yihiin dugsiga sare waxaa ka qalajibinaysa macadka almusbaax maantay oo dufcadii shanaad ah siddeetan iyo saddex arday halka ay ka qalin jabinayaan dugsiga dhexe lixdan iyo toddoba arday wadarta guud ee macadka almisbaax maanta ka qalin jabinaya sidaas waxay ku noqonaysaa boqol iyo konton arday
dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka magaalada gaalkacyo ee galmudug injineer maxamed cabdi cilmi ayaa hambalyo iyo bogaadin la wadaaga ardada waxa uuna sheegay ahamiyadda ay leedahay barashada shareecada islaamka ardayda hadda ka qalinjabisa ee waxbarashada maadiga ah markay hadda waxbarashadii dhammaysteen oo ay ka soo baxeen ilmihii wakhti badan baa la geliyey dhaqaalo badan baa la geliyey maskax badan baa ka baxday guriga markuu soo fadhiistay wuxuu yidhi ama shaqaa laygeliya waa tahriibaya tahriibkuna dhibaatada uu waalidiinta gobolkan ku yeeshay ama ku saamaynta uu ku yeeshay waa wada ogsoontihiin in ubadkii inta la xirxiro ayagoo la jir dilahayo qofkii lasoo tuso qaarkood u dhintay qaarkood u jajaban yihiin ay qolada ugu xaraysan yihiin waalidkiina markaas kurba u siyaaday ilaahay waxaan leenahay ilaaha ka saaro dadka hadda markaan xiran kuwa hadda ku qalqaalo jirana ilaahay qalbigooda ha ka tiro
ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray guddoomiyaha waxbarashada gobolka mudug ee wasaaradda waxbarashada galmudug axmed jaamac aadan qori waxa uuna sheegay in wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ay qeyb ka qaadan doonto dadaalada lagu doonayo in sare lagu qaado culuumta shareecada islaamka ardayda waxaan leeyahay annaga wasaaradda waxbarashada iyo howlaheenna iyo howlaha kale waa geli doonaa laakiin waxay la ina baray oo ah diinta oo ah dastuurkeenna waxaa la rabaa sii laynii baray inaad u xifdisaan hadduu ardayga maanta markaad tagta koofida aad turtid oo kitaabihii kala lubaan oo aad kuwa aan waxbaran aa hore u raacdid dhibkeeda ay leedahay waalidkana waxaa leeyahay dadka ardayga waxaa layidhi dariskaa diinta kuu yeel baa layidhi ardada ardada la deriska ah ama ilmaha waxbaran oo ilmihiina la deriska ah ku tashkiiliya inay waxbartaan jaamacadaha yimaaday oo wuxuu ka mid noqonaya cusub